waa barnaamijka qurba joogta iyo maxamuud mascade kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada minneabolis ee gobolka minnesota hay-adda banaadir human development oo ah hay-ad ay leeyihiin jaaliyadda soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobolka banaadir ayaa kulan loogu gargaarayay caruurta agoonta ee ku dhaqan gobolkaasi ku qabtay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kulanka ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa inta badan waxaa looga hadlay dhibaatada haysata guud ahaan caruurta agoonta ee soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa kasoo jeeda bulshada banaadiriga safiya shariif cusmaan oo ka mid ah asaasayaasha hay-addan ayaa sheegtay in muhiimadda ugu weyn ee hay-addan banaadir human development ay u asaaseen ay tahay inay u hiiliyaan caruurta agoonta ee ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaasi oo u baahan daryeel dhinac kasta ah caruurteen way dhibaataysan yihiin barnaamijyadan waxaan u samaynaya inaan ka mid tahay inaan badino inaan isbitaal u samayno klinig isbitaal ma dhisi karnaa laakiin klinig adliist ay imaan karaan ilmaha agoonta si frii ay dawo uga heli karaan dugsi qur'aan kas cunuga hadduusan aabba lahayn waad aragteen annaga qurbaha joogno waxaan haysanaa opportunity badan oo caafimaadkii oo kaleo free ah iskuulkii oo kaleo ciyaalkii kuu tagayaan laakiin ayaga ma haystaan marka haddaad hooyataha ama aabba taha waa dareemaysaa xanuunka ilmahaasi baahida ay qabaan waxaan ka caawinaynaa insha allah iskuulka waxaan ka caawinaynaa caafimaadka waxaan ka caawinaynaa sida ciidaha oo kaletood inaan xaqil ciidkii dharkii ciidda waxyaabahaasoo kaletood sida haddii ciiddii lasoo dhaafoo kale oo ciyaal maxaan ku rahdaa aan ka caawinaa jiro safiya cismaan ayaa xustay in haddii barnaamijkan ay hadda ka bilaabeen magaalada muqdisho uu guulaysto oo ay helaan dhaqaale ku filan ay usii gudbi doonaan agoonta kale ee ku dhaqan gobolada iyo magaalooyinka kale ee dalka barnaamijkan wuu weynaanayaa haddii ilaahay yidhaahdo oo ilaahay nala garab galo muqdishuu ka bilaabanaya laakiin gobol walbo iyo degmo walba oo soomaaliya ka mid ugu gaaraya waa sidaan jecelna haddii ilaahay nala garab galo dadka barnaamijkan daryeelka agoonta ee banaadira u soo baxay waxaa ka mid a jilaaga soomaaliyeed ee caanka ah shariif maye cusmaan shariif jeeg oo ka mid ahaa jilaayaashii ugu sarreeyey ee riwaayadaha banaadiriga ee lagu soo bandhigi jiray masraxyadii kala duwanaa ee dalka waxa uuna v o a uga warramay dareenkiisa ku aadan taageerada agoonta waxaan wax isoo kiciyo oo saacaddan meesha i keeno waxaa layidhi agoon baa la kaalmaynaa ee shariif imow taasaanan ku imid agoontan inaan kaalmayno way dhibaataysiyiin ummadda soomaaliya maanta agoontoodii aad iyo aad bay maaragtay hooyooyinkii dhaleenna way ku dhibaataysiiyeen carruurtii wax ma bartaan derbi jiif ay naqdeen qaarkooda in derbiga aan ka qaadno meelaan inaan u suubino maxaa jira dhee dowladda laguu sheegayo waa dadka anaka inaan isqaba qaabino wax inaan u tarno yaan meesha tan aan iskugu nimid shariif jeeg ayaa xusay in haddii qurbajoogta soomaaliyeed ay istaageeraan ay awood u heli karaan daboolista dhammaanba baahida agoonta soomaaliyeed taasi oo sida uu qabo looga maarmi karo gargaar shisheeye wallaahi soomaali weyn waxaan u sheegi lahay meel kasta ay joogaan soomaali meel kasta ay joogaan way ka badiyiinaan u malaynaa hal malyan ilaa laba malyan inta dibadaha joogto hadday iska aruuriyaan bishiile shan shan doolar hadday iska aruuriyaan soomaaliyao dhan agoontoodii iyo ilmahooday wax u tari karaan waxaan u sheegi lahay ummadda soomaaliyeed jooyey in laysku naxariisado waa xaq in loo naxariistane agoonta waa xaq waxaa hadda saacaddan meeshaana keenay waxa waye agoonta wey waxawaa agoonta ani naftirkayga waa taga muqdisho dhibkooda waa soo arkay aad iyo aad laakiin haddii waxba u qaban karno inaan wax u qabanno waaye haddana dadka soo abaabuli aad iyo aaday u mahadsan yihiin agoon waxawaaye in wax la siiya maahne waxba ma laga qaato ilaahayna waxaan ugu baryaa ummadda soomaaliya midnimadooda iyo dadnimadooda iyo xoolahooda inayna ka baqiilin walaalahooda ilmihii ay dhaleen oo maanta derbiga jiifaan inay derbiga ay ka qaadaan maxaa jira gaalka naftirkiisa a u shafiicooya ma arkino ilmihii oo afriko marka adiga se ugu shafeeci weys kii walaalkaada dhali waayo oo walaalkaada ka dhintay kii walaalkaada ka dhintay inaad xananaysid waay oo gurigaada aad keentid waay ma aha inaad adiga aad labisatid ama aad cuntid asna asqado xaq ma aha cismaan axmed oo loo yaqaano waa loo ooyi oo ka mid ahaa soomaalidii ugu horraysay ee gobolka minnesoora soo degtay kana mid ahaa dadka sida aadka ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa si gaara uga hadlay dhibaatada ay qabaan carruurta agoonta ee ku dhaqan gobolka banaadir khaasatan degmooyinka shangaani iyo xamarweyne waxauna carabka ku dhuuftay in wixii karaankooda ay u tari doonaan carruurta agoonta xataa haddii ay ku qaadato inay wax ka gooyaan nolol maalmeedka carruurtooda wallaahi marka hore run ahaantii waxaan jecelnaan caruurta dhibaataysan oo wadanka soomaaliya ku nool gaar ahaan degmada xamarweyne iyo shingaani dadkooda aad bay u dhibaataysan yihiin ummadana way waa ka warqabaan marka anaga waxaan jeclaysanay inaan ummadaas wax u qabano intii qurbaha joogto iyo inta dalka joogto oo hantida leh shaqaysato waa inaa gudaha iyo dibaddaba inaan wax u aruurino waxbarashadooda caafimaadkooda cuntadooda dharkooda waa inaan meel u saarna annaga cid waxaan ka sugayna ma jiro soomaaliya unbay wax ka sugaayaan wax dad umaqan male ceel u qodana male waxaan jecelnahay dadkaas inaan wax u qabanno si xagar la'aan ah hataa carruurtan aan ka goyno oo carruurtaas waa inaan wax si fiican ugu qabana dadaalka ay wadaan ajaaliyadda banaadiriga ee ku dhaqan gobolka minnesota ee gargaarka loogu ururinayo caruurta agoonta ee ku nool magaalada muqdisho ayaa ah mid maalmahan si aada looga hadalhayo magaalooyinka mataana ee gobolka minnesota caashe maxamuud xuseen oo shuuto loo yaqaan ayaase qabtay in barnaamijkan gargaarka agoontu uu guul weyn gaari karo haddii dhammaanba bulshada soomaaliyeed ee qurba joogta ahi ay si wadajira uga qayb qaataan waxayna ku baaqday waxaan jeclahay ummadda soomaaliyeed oo adduunka ku nool qaas ahaan qurbajoogtada waxaan ka codsanayaa waxaan rabaa inay gacan weyn naga siiyaan caruurtaas soomaaliyeed aan rabna inaan wax u qabanno agoonta oo ku nool xamar aan ka bilaabayno waxaan ka codsanaynaa inayna garba istaagaan dhegaystayaal barnaamijkii qurbiga toddobaadkanna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadow idinle sidaa iyo nabadgelyo
masxadee aad buu u mahadsan yahay